cashe koos maxamuud cumar oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa ka warbixisay sida ay u aragto odayaal dhaqameedka ku baxay colaadda ka aloosan gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood odayaasha dhaqanka ee duubabka ah ugaasyada iyo salaadiinta ka baxay koonfurta soomaaliya magaalo madaxda muqdisho waxaan u arkaa odayaal dhaqan oo u baxay nabadayn ay nabadaynayaan dhiig ummad soomaaliyeed ay daa isku daadinayaan oo isdilayaan waa kugu dhimay oo kaa dhimay kii dhintaaba waa aniga waxaa halkaas ku dhintay ee ku baaba'ay ee ku dad waayey ee ku xoolo waayey ee ku hanti waayey ee ku guryo waayey waa ummad soomaaliyeed gaar ahaan waa ummaddii gobollada waqooyi ee annagu aanu ka soo jeedno deganaa ee walaalahaya ahaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed geed bay fadhiisan jirtay wayna xaajoon jirtay wayna wada hadli jirtay maanta dhiiggaa daadanaya ee walaalaheena ee weliba bil rabadaan ay tahay bishii ilaahay xurmeeyey aan ku jirnay rabadaan waxaan leeyahay dadka ay u socdaanowna dhagaysta odayaashaas walaalihiina gardiid waa la diide dadkaa ergaday niigu yimiday ergadaas waa ergo waa ergo islaamnimo u socota waa ergo soomaalinimo u socota ka qaata warka oo walaalayaalow hubka dhiga oo dhiigga joojiya dhaqdhaqaaqa odayaasha dhaqanka ay wadaan ayaa waxaa sidoo kale bogaadiyey caaqil cabdi cumar oo ka mid a waxgaradka ka soo jeeda gobollada waqooyi anigoo magacaygu yahay caaqil cabdi cumar axmed ku sugan magaalada muqdisho ka soo jeeda gobolka togdheer odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ee ka tegay koonfur ee nabadeynta gobolka sool isu xilqaamay waxaan leeyahay taladii dhaqannimo iyo mas-uuliyadeed ee soomaalida dhexdhexaadintay qaateen waana odayaal soomaaliyeed ah dhaqankamusdambeedka dhaqanka soomaaliyeed mas-uuliyad iyo xilkasnimo iyo alla-aaminimo waa niman lagu kalsoonaan karo rajada ay ka dhexdhexaadinta ay halkaa ka wadana waxaa anagu qabaa inay boqol kiiba boqol tahay oo ay ku guulaysan karaan waxaana ugu baaqayaa dhaqanka gobolada waqooyi jooga inay odayaasha dhaqanka ee soomaalinimada ee nabadda raadinaya lala shaqeeyo laiskarab tago dhinaca kale caaqil shaqalle xirsi cumar oo deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada laascaanood ayaa dhinacyada dagaalamaya u soo jeediyey inay dhegaystaan nabadda ay wadaan odayaasha ka tegay koonfurta soomaaliya aada iyo aad baan usoo dhaweynaya odayaasha soomaaliyeed oo dhaqanka ah odayaashaasu waa odayaal soomaaliyeed oo dee kolley dadka soomaaliyeed oo dhan waxay u yihiin sibay u yihiin ama salaadiin bay u yihiin oo lama odran karayo ama gobol bay u yihiin ama ama deegaan bay u yihiin waa dad dhaqana isxiraanka ay isxilqaameen oo ay ka xanuunsadeen dilalka aada iyo aada u foosha xun oo maaragtay ka socda gobolkaas oo ay isku dilayaan dadkaas soomaaliyeed meesha sida ay uga dangadeen oo ay hawsha iskaga xilsaareen aada iyo aad baan usoo dhaweynaya anigu dhaqan ahaan ama deegaan ahaan markii aan u hadlo annagu waxaanu leenahay soo dhowaada odayaashaas waxaanu ku soo dhoweynaynaa si mug iyo miisaan leh waayo maadaama ay dad soomaaliyeed yihiin meesha hawshan meesha ka jirtaan ay dad soomaaliyeed ay yihiin waa hawshoodii waa hawsha ismada u ahaayeen waxaan kula talinayaa waxaa lay waayeel hortii saacaano loogu barxaaye gobolladaa waxaa ka jira iyo dadkaas ku dhaqan gobolladaas meel kastaba ha ka soo jeedeen ama kuwa waqooyi galbeed kasoo jeeda ha ahaadeen iyo gobolladaas beeshaa dhexe ama beeraha darafyada kale ha ahaadeen oo ah waxa meesha ku jira iyo waxa ay ku arkaan bay waa inay ay ka tusaale qaataan dagaalada ka socda magaalada laascaanood oo muddo soo jiitamayay ayaa dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo barakac aada u baahsan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho